dhinaca kale ajendaha labaad ee mudanayaasha baarlamaanku ay maanta ka hadleen ayaa ahaa in warbixin laga dhegeysto xildhibaan maxamed xuseen isaaq afraale oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo dhowaan tegey degmada tiyeglow ee gobolka bakool kadib markii ay dhacda foolxun ka dhacday degmadaasi xildhibaan maxamed xuseen isaaq afraale ayaa waxa uu sheegay in socdaalkiisa uu ku weelinayey madaxa xeerlaalinta ciidanka qalab maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana uu sheegay in degmada tiyeglow ee gobolka bakool markii ay tageen ay kormeer ku sameeyeen xaaladda guud ee degmada tiyeglow isagoo xusay inay la kulmeen qoysaskii ay ka soo jeedeen haweenkii lagu dilay degmada tiyeglow oo ay qayb ka mid a dileen xarakada shabaab halka dhinaca kalena ay dileen haween kale ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya kadib markaan tagnay booqashada degmada iyaga oo ay ula socdaan xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo madaxa hogaanka maamulka lacagta ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed mudane jaranaal dule waxaan gudagalnay sidii loo dejin lahaa shacabka ka gaduuday dhacdadii foosha xumayd ee aan kor ku soo xusnay waxaa noo suurtagashay in aan la kulanno odayaasha dhaqanka iyo eheladii marquumiinta ilaahayn adaa ka gaartay waxaa isla garanay in in la dejiyo lagana warsugo dowladda ayagoo xeer ilaalinta ay guda gashay baaritaankii ku aadanaa dhacdada foosha xun waxayna ku qanceen sidii baaritaanka loo wado odayaasha iyo ehelada marxumiintada
degmada tiyeglow ee gobolka bokool ayaa bilowgii bishan disembar waxaa lagu dilay toddoba haweena iyadoo laba ka mid a ay ahaayeen xaasas ay qabeen ciidanka dowladda islamarkaana ay dileen xarakada al-shabaab halka toddoba halka shan kalena ay ahaayeen sida la sheegay rag ay haween ay ahaayeen haweeney u dhaxa xarakada al-shabaab askar ka tirsan iyadoo markii dambena ciidanka dowladda ay si bareera degmada tiyeglow ugu dileen kulanka baarlamaanka soomaaliya ayaa gabagabadiisa waxaa ka hadlay guddoonka baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari waxaana uu sheegay ilaa iyo hadda sagaal iyo toban xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalka in ay si rasmi u soo caddaatay ganax lacageed lagu sameeyey mudanayaasha baarlamaanka sida ugu dhaqsiyaha badanna loo ganaaxi doono